iminka waxaynu akhrinaynaa cutubka siddeedaad ee rooma nolosha ku jirta ruuxa sidaas daraaddeed kuwa ciise masiix ku dhex jiraa haatan xukun ma laha waayo qaynuunka ruuxa nolosha ee ku dhex jira ciise masiix ayaa iga xoreeyey qaynuunka dembiga iyo dhimashada waayo wax aan sharcigu samayn karayn maxaa yeelay wuu itaal darnaa jidhka aawadiis ayaa ilaah sameeyey isagoo wiilkiisa ku soo diraya u ekaantii jidhka dembiga leh oo u soo diraya dembiga aawadiis wuxuuna xukumay dembigii jidhka ku jiray in qaynuunka sharcigu inagu buuxsamo kuweenna aan sida jidhka u socon laakiinse u socda sida ruuxa waayo kuwa sida jidhka u socdaa waxay ka fikiraan waxyaalaha jidhka laakiinse kuwa sida ruuxa u socdaa waxay ka fikiraan waxyaalaha ruuxa jidhka ka fikiriddiisu waa dhimashada laakiinse ruuxa ka fikiriddiisu waa nolosha iyo nabadda maxaa yeelay jidhka ka fikiriddiisu waa la col ilaah waayo ma hoosgasho sharciga ilaah mana hoosgeli karto kuwa jidhka ku dhex jiraana kama farxin karaan ilaah laakiin idinku kuma aad dhex jirtaan jidhka ilowse waxaad ku dhex jirtaan ruuxa haddii ruuxa ilaah idinku dhex jiro laakiin nin hadduusan ruuxa masiixa lahayn dee kaasukiisii ma aha oo haddii masiixu idinku dhex jiro jidhku waa mayd dembiga aawadiis laakiinse ruuxu waa nolosha xaqnimada aawadeed laakiin haddii ruuxii kii ciise kuwii dhintay ka soo sare kiciyey idinku dhex jiro kii ciise masiix kuwii dhintay ka soo sare kiciyey jidhkiinna dhimanayana wuxuu ku noolayn doonaa ruuxiisa idinku dhex jira sidaas daraaddeed walaalayaalow wax baa inagu waajib ah laakiin waajib inooguma aha jidhka inaynu u noolaanno sida jidhka waayo haddaad sida jidhka u noolaataan hubaal waad dhiman doontaan laakiin haddaad falimaha jidhka ruuxa ku dishaan waad noolaan doontaan carruurta ilaah in alla intii ruuxa ilaah hoggaamiyo waa carruurta ilaah waayo ma aydnaan helin ruuxa addoonnimada inaad mar kale cabsataan laakiinse waxaad hesheen ruuxa carruur idinka dhigay kan aynu ku qaylinno aabbow ruuxa qudhiisu wuu markhaati furaa oo wuxuu ruuxeenna u sheegaa inaynu innaga nahay carruurta ilaah oo haddaynu carruur nahay dee haddaba waxaynu nahay kuwo wax dhaxla kuwo ilaah dhaxla oo masiix wax la dhaxla haddii aynu isaga la xanuunsanno in laynala ammaano isaga ammaanta ahaan doonta waxaan ku tirinayaa in waxyaalaha wakhtigan la joogo lagu xanuunsadaa ayan istaahilin in lala simo ammaanta imaan doonta oo laynoo muujin doono uunku wuxuu filasho aad u weyn ku sugaa muujinta carruurta ilaah uunkii waxaa la hoosgeliyey wax aan waxtar lahayn ikhtiyaarkiisna uma u hoosgelin laakiin waa kii hoosgeliyey aawadiis taasoo la rajaynayo in uunka qudhiisana laga xorayn doono addoonnimada qurunka ah oo la gelin doono xurriyadda ammaanta carruurta ilaah waayo waxaynu ognahay in uunka oo dhammu wada taahayo oo wada foolanayo ilaa haatan iyagoo keliya ma aha laakiin innagana waa sidaas oo kale kuweenna haysta midhihii ugu horreeyey ee ruuxa xataa innaga qudheennu dhexdeenna ayaynu ka taahnaa innagoo sugayna carruurnoqoshadeenna taasu waxa weeyaan samatabixinta jidhkeenna waayo waxaynu ku badbaadnay rajo laakiin rajadii la arko rajo ma aha maxaa yeelay waa ayo kan rajeeyaa wuxuu arko laakiin haddaynu rajayno wax aynan arkin dee haddaba dulqaadasho ayaynu ku sugnaa sidaasoo kalena ruuxu wuxuu inaga caawimaa itaaldarradeenna waayo garan mayno wax inoo eg oo aynu ku tukanno laakiin ruuxa qudhiisu waa inoo duceeyaa isagoo ku taahaya taa aan sanqarayn oo kii qalbiyada baaraa waa yaqaan fikirka ruuxa maxaa yeelay wuxuu quduusiinta ugu duceeyaa sida ilaah doonayo oo waxaynu ognahay in wax waliba wanaag ugu wada shaqeeyaan kuwa ilaah jecel xataa kuwa qasdigiisa loogu yeedhay waayo kuwuu hore u yiqiin wuxuu haddana hore ugu doortay inay u ekaadaan suuradda wiilkiisa inuu isagu currud ku noqdo walaalo badan dhexdood oo kuwuu hore u doortayna haddana wuu u yeedhay kuwuu u yeedhayna haddana xaq buu ka dhigay kuwuu xaq ka dhigayna haddana wuu ammaanay ilaah jeceylkiisa haddaba maxaan waxyaalahan ka nidhaahnaa haddii ilaah inala gees yahay yaa inaga gees ah kii aan xataa wiilkiisa laxajeclaysan laakiinse innaga dhammaanteen u bixiyey sidee buusan wax walbana inoola siin doonin isaga yaa ashtakayn doona kuwa ilaah doortay waa ilaah kan wax xaq ka dhigaa waa ayo kan wax xukumi doonaa waa ciise masiix kii dhintay oo haddana kuwii dhintay ka sare kacay oo ilaah midigtiisa jooga oo haddana inoo duceeya innaga yaa jacaylka masiixa inaga sooci doona ma dhibaato mise cidhiidhi mise silic mise baahi mise arad mise khatar mise seef sida qoran adiga daraadda ayaa laynoo laayaa maalinta oo dhan waxaa laynoo tiriyey sida ido la qalayo maya waxyaalahan oo dhan dhexdooda aad baynu ugu guulaysannaa kii ina jeclaa xaggiisa waayo waxaan hubaa inaan dhimashada ama nolosha ama malaa'igaha ama kuwa madaxda ah ama waxyaalaha haatan jooga ama waxyaalaha imaan doona ama kuwa xoogga leh ama kor ama hoos ama uun kaleeto inaga sooci karin jacaylka ilaah oo ku jira rabbigeenna ciise masiix